bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wslى اllah wslm lى nabiyina mxamadi wعlى alih وsaxbihi aجmaciin ama bacdu qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala baabun fii nafli الsariyati takhruju min alcaskar baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii nafli الsariyati sariyadii nafalkeedii caddayntiisiibu u baab yahay takhruju ay baxayso min alcaskari caskarka ka baxayso yacnii sariyo ilaalo ama ciidan askarta guud ka baxayso oo ciidankiioo meel jiro oo meel u socdo ayaa qayb marka muhiimad kale loo dirayaayo gees loo leexinaayo ayb taasi marka nafalkeeda iyo see ahaanayaa xukunkeeda ayb marka baabka macnihiisa waxaa weeyaan ciidankiioo yaa iswada raacaayo meel dhexe markii ama cadowgii loo dhow yahay ayaa imaamku ciidan ama sariyo ayuu diraa shaqo kaleoo isla dagaalkaas ku saabsan ayay meel kale ka soo qabanayaan kuwaas baa wax soo haniimeysanaya marka haniimada ay kuwaas soo haniimaystaan kuwan ma la leeyihiin nafalkase see looga bixina ayb qaala alimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala marka meeshaan xadiid aan akhrina marka hore qaala xadaanaa cabdulwahaabi bnu najda qال xdثna الوليد بن مسلم xاa وxadثna موسى بن cبدالرحمن الأنضاkي qال xadثna مبشر xاa وxadثna محمد بن cوف الطائي أن الحكم بن نافع xadثهم المعنى كلهم عن شعyب بن أbي حمزة عن نافع عن بن cمر qال bcثna رsuuل اللhi صلى الله عليه وaلiه وسلم نبgaana diray fيi jeyشhin ciidan dhexdii ayuu nagu diray qibla نjdin نjd xaggeeda wاnbacaثat sariyatun sariyo ayaa baxday min aljeyshi jeyshka ka mid ah yaa kacday dhinac kale u kacday fakaana suhmaanu ljeyshi ciidanka yacnii sihaamtiisa fakaana suhmaanu ljeyshi jeyshkii saamiyaalkiisa inay cashara baciiran labayo toban rati ayay noqdeen inay cashara baciiran labayo toban labayo toban bay noqdeen yanii markii haniimadii la qaybiyey ciidanka guud loo qaybiye labayo toban labayo toban labayo tobanay noqotay ayb fakaanat suhmaanuhum ciidankaas sihaamtiisuna saamiyaalkiisana alaaata cashara alaaata cashara iyagu kuwaa goonida loo bixiyey sihaamtoodu waxay ahayd saddex iyo toban marka maxay dheeraayeen hal neef bay dheeraayeen halka neef say u dheeraadeen nafal ahaanay ku qaateen macnaha waxay tahay markii xoolaha haniimadaa ay keeneen ayaa iyaga naf waa abaalgud baa laga siiyeyo hal hal neef baa la siiyey halhal neef markii laga siiyey baa haniimadiina la qaybiyey haniimadii dadkay la qaybsadeen labayo toban labayo toban labayo toban dadkay la qaateen halkan dheeraadkana nafal ahaan baa loo siiyey ayb qaala xadaana alwaliid bnu cutba addimashqiyu qaala qaala alwaliid yacni bna muslimin xadadtu bna almubaarak bihada alxadiid baan u sheegay qultu wakada xadaana bnu abi farwa ayaan iri can naaficin qaal cabdullahi bn mubaarak waxau yidhi laa tacdil ha la ekaynin man samayta ciddaad magacawdo bimaalikin maalik ha la simin haakada aw naxwahu yacni maalika bna anas qaala xadaanaa hanaadun qaala xadaanaa cabdatu bnu sulaymaan alkilaabiyu can muxamed bni isxaaqa can naaficin can ibni cumar qaala bacaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebiga wuxuu bixiyey sariyatan sariyo ilaala ayuu bixiyey ciidan ilaa najdin dhankaa iyo najdi fakharajtu macahaa waan la baxay faasabnaa nacaman kaiiran xoolo badan baannu soo helnay fa nafalanaa amiirunaa amiirkeennii baa na siiyey baciiran baciiran rati rati ayuu nafal noo siiyey xadiidkan marka waxaa laga fahmayaa haniimada asalkeeda in laga bixinayo nafalka ayb markii ay keeneen xoolihii horta halhal neefaa dhabdhabdhab lagu siiyey nimankii keenay waa aragada jeyshkii waa baxay jeyshkii baa baxay jeyshkii markii uu tegey oo uu baxay yaa la kala qaybiyeyoo qayb ka mida ayaa waxaa la aadiyey dhankaa iyo meel baa loo diray iyagii baa xoolo soo haniimaystay kooxdaas kooxdii markay haniimaysatay min rati rati ayaa la siiyey iyaga nafal ahaan baa loo siiyey haniimadii ay keeneen waayo intii soo hartayna intii soo hartay iyaga iyo ciidankii weynaa baa wada qaybsaday waxayna u qaybsadeen saamiye isla eg labiiyo tobanku marka meeshaas uga yimid halkana meeshaan uga yimid xadiidka marka laba mas'alaba waa laga qaadanayaayo nafalka haniimada intaan la qaybinin aslulhaniima laga bixina intaan la qaybinin mas'alada labaadoo laga qaadanaya iyadana waxay tahay oo baabka yacni xadiidka laga qaadanayo jeyshkii haray oo haniimadan isaga aan keeninna haniimada waxbuu ku leeyahay isaga sababta waa maxay ciidankan baxaybuu ka mid ahaayo rid-i iyo gaashaanu u ahaa oo haddii lasoo jebi lahay kuwan baa marka mar walba gaashaan u ah fi'ada ay usoo noqonayaan jeyshka uu noqonayo marka kooxdaas gaarka loo bixiyey waxay soo haniimaysatay ciidankii fadhiyey ee joogay waa la wadaagaa haniime ahaan bay ula wadaagayaan laakiin iyagu maxay dheer yihiin nafalka iyo abaalgudka ayb ziyaadadaa bay dheeraanayaan ayb labadaa masale marka waana xadiidkana waxaa deliishaday culummada dhahaya nafalka aslulhaniima laga bixina imaam maaligna waa taan sheegnay in laga bixinayo khumuska in laga bixinayo u qabay imaamu shaaficina sida raajixa madhabkiisa ka ah khumusulkhumuska in laga bixinayo u qabay ayb saddexdaa madhab ayaa ku jirtay madhabka imaam axmed baana sidaan ah ayb qaala alimaam abu daawuud marka sideeda marka waxaa in la fahmo u baahan nafalu saraaya waxa la yidhaha abu cubayd baa marka aad u soo dhoweeyey oo aad u fahamsiiyey kitaabu اlamwaal safxada saddex boqol labaatan iyo toddoba wuxuu yidhi wa ta'wiilu nafali saraayaa saraayada yacnii saraaya hadda waa jamcu sariyatin waa ciidankii weynaa ciidan laga bixinaayo ayb ta'wiilu nafali saraaya waxaa weeyaan an yadkhula aljeyshu ciidankii weynaa inuu galo arda alcaduwi cadowga dhulkiisa ayb fa yuwajihu اlimaamu imaamkii baa marka wuxuu u jihaynayaa minhaa saraayaahu ayb ciidankii marka imaamkii baa ciidan ciidankaa weyn markuu dhulkii galo lagu dagaalamayay qayb ka mida ayuu meel kale u jihaynayaa yuu dirayaa ayb ayb fayuwajihu alimaamu minhaa saraayaahu fii bidaayatihi nacam marka ugu horrayso yani ciidankii waa soo baxay meel buu raba inuu ku dagaalamo dhul buu u socdaa dhulkii bay galeen qayb ka mida buu marka meel u diray xaafad ama degmo iyo meel buu u diray muhiimad inay dagaalkii ka soo qabtaan waa marka waa bixidda hore waa marka hore la socdo ayb ayuu diray fayadribu yamiinan wa shimaalan midig iyo bidix buu ciidan u kala dirdirayaan wayamdii huwa fii baqiyati caskarihi amaamahu asagana intii u hartay buu hore ula socona ayb waqad waacada umaraa'a asaraaya an yuwaafuuhu fii mansilin saryadaas amiirada ou madaxda uu u yeelayna waa la ballamayaayo meesha iigu imaaduu leeyahay isaga hore u socdaa kuwanna dhinacyada u kala diray meesha aan isugu imaanno ayuu leeyahay ayb meel uu magacaabaya qad samaahu lahum yakuunu bihi muqaamahu meeshaa uu joogayo istaagay marka inuu rabo inuu ka dhigto inuu ciidanka ku furo ayb ilaa an ya'tuuhu wawaqata lahum fii dalika ajalan wakhtina waa siinayaayo wakhtigaa marka la gaara meesha igu imaada macluuman faidaa waafathu saraayaa hunaaka saraayaadkii la diray meesha hadday igu yimaadaan bilghanaa'imina ay keenaan hanaa'im ay la imaadaan masaladan tawjiiheeda si fiican in loo fiiriyo amiirkii ciidanuu wataa isagu hore u socday saryaaduu meelaha u kala diray wuxuu kula ballamay meel ayuu kula ballamay saraayaadkii la diray baa haniimo la imaadeen meeshii ay lagula ballamayna waa yimaadeen oo amiirkii bay kula imaadeen ayay ula imaadeen ayb haddii marka khanaa'im ay keenaan bada'a waa bilaabayaa facasala alkhumusa waa qaybinayaa haniimadii ay keeneen shan qaybood buu u qaybinayaa min jumlatihaa ayb facasala alkhumusa min jumlatihaa haniimadii buu marka khumus ayuu gaar uga bixinayaa maxaa soo haraya marka afar sooma soo harayso uma jacala lahum اrubuca rubuc ayuu u yeelayaa markaas rubuc rubuc ayuu wuxuu u qaybinayaa marka uga dhigayaa uma jacala lahum rubuca mima baqiya inta soo hartay afar meelood oo meel iyaga ayuu nafal iyo abaalgud oo uga dhigayaa nafalan khaasan lahum uma yasiiru maa fadala wixii soo haro bacda rubuci rubuca ka soo hara kadib ayaa marka yasta'hiru اljeysh ciidankiibuu marka u kala qaybqaybinayaa wa takuunu الsaraaya shurakaa'ahu afartii haniimadii ay keeneen shan qaybood buu u qaybinayaa qayb waa khumus meel iska dhig afarta soo hartay ayuu wuxuu ka bixinayaa rubuc afar meeloodoo meel hal meel buu bixinayaa iyagoo uga dhigayaa marka nafal inta soo hartay marka waa haniimo dadkii jeyshkii baa loo qaybinayaa jeyshkaas loo qaybinaya marka iyow ka koobmaana sariyadii timid iyo intii imaamku la socotayoo isaga uu hore u watay kulligood baa marka madax ahaan baa loogu qaybinaya ayb marka nimankan marka nafalu saraaya haddaad maqashaan sidaas waay ciidankii marka muhimmaddiisii waa soo dhammaystay waa la noqonayaa marka markii dambe marka la laabanayo magaaladii laga soo duulay lagu laabanayo waxaa la yidhaha qafal qufuul ama rujuuc cinda arujuuc imaamku hadduu sariyo diro uu yidhaahdo warbaxa oo ku laabta meeshaa aada oo wax ku soo dhufta haddana hadday intay meeshii inta aadaan haniimo ka soo qaadaan ee imaamkii ay u keenaan waa rujuuc markii noqoshada marka lagu jira waayee markaas wuxuu maalka imaamka waa qaybinayaa shan qaybood u qaybinaya maalka ay keenaan qayb waa khumus axkaamtii khumuskay qaadaneen afarta soo hartay saddex meelood meel ayuu wuxuu u qaybinayaa ciidankan ayuu nafal abaalgud uga dhigaa keenay haniimada inta soo hartayna jeeshka u qaybinaa marka xadiidka soo socda oo xabiib ibnu maslama rajcadana nebiga ulutoo qaybiyey dihaabkiina nebigu wuxuu bixiyey rubuc macnaheeda saas waay sababta loo badinaayo cinda rujuuc maxay tahayna marka la laabanayo hadda mar la daalay waayo oo dagaal inta laga soo daalay guryihii loo socdo oo nin walba uu xoogaa inuu iska nasto jeclaan lahaa wa sariyadii marka baxdo ee dagaal gasho ee wax soo qaniimaysato abaalmarin weyn in la siiyo way oo tii hore ka badan laakiin marka horeo cadowga loo sii socdo nashaadaa la haayaa ma fahamteen marka nafalu saraaya macnaheedu marka sidaas weeyaan abu cubayd baa marka sidaa yeelay marka qaabka uu ku socdo abu cubayd isagu wuxuu leeyahay maalka laabudda horta in khumus la bixiyo marka khumuska laga bixiyo kabacdi ayaa aslulghaniimada soo hartay ayaa nafalka laga bixiyaa ayb afar meelood meesha soo harayso ayaa laga bixiyaa ayb qaala xadaanaa hanaadun qaala xadaanaa cabdة bnu sulaymaan alkilaabiyu can moxamed bni isxaaq can naaficin can ibni cumara qaala bacaa rasuulu اllahi salى اllahu عalيyh wali waslm nebiga wuxuu bixiyey sariyatan ilaa najdin fakharajtu macaha faasabnaa nacman kaiira fanafalnaa amiiruna baciiran baciiran ayuuna siiyey likulli insaanin uma qadimna calaa rasuuli اllahi sal ll l slam faqasama baynana waa noo qeybiyey haniimatanaa haniimadeennii buu noo qeybiyey faasaaba kula rajulin nin kastoo minaa annaga naga mida inaa cashara ayaa asiibtayoo ou helay baciiran oo ratiya bacda alkhumus khumuska kadib wamaa xaasabanaa rasuulullahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga naguma xisaabinin biladii acdaanaa saaxibunaa wixii uu saaxibkeenninna siiyeyna nebiga nooma tirinin walaa caaba calayhi mana ku ceebaynin maa sanaca fa kaana likulli rajulin nin kastoo mina annaga naga mida alaaata cashara baciiran ayuu lahaaday binafalihi maca nafalihi oo ugu jiro nafalkiisiina oo ugu jiro qaala xadaanaa cabdulahi bnu maslamata can malikin xaa waxadaanaa cabdulahi bnu maslamata wayaziid bnu khaalid bni mawhab qaala xadaanaa leyt almacnaa can naaficin can cabdillahi bni cumar ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wali wasalam bacata sariyatan buu diray nebiga fiiha cabdullaahi bni cumar uu ku jiray qibala najdin fahanimuu ibilan kaiiratan geel badan bay haniimaysteen fakanat suhmaanuhum saamigoodii haniimada ay ka heleen wuxuu ahaa itnay cashara baciiran labaiyo toban rati wanufiluu baciiran baciiran hal hal ratina abaalgud baa loo siiyey zaada bnu mawhab falam yuqayirhu rasuulu llahi sal l slam nebigana ma doorinin nebiga ma bedelin qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxya can cubaydillaahi qaala xadaanii naaficun can cabdillaahi qaala bacaanaa rasuulu llahi sal l slam fii sariyatin buu nebigana la diray fabalagat suhmaanunaa saamiyaalkeennu waxay gaareen itnay cashara baciiran labiiyo toban rati wanafalanaa rasuululahi sala allahu alayh waali wasalam baciiran baciiran riwaayadan marka nebigaaba na siiyey bay leedahay marka waa la jamcin karaayo ninkaa amiirkoodii baa siiyey nebigana waa u taqriiriyey qaala abu daawuud rawaahu burdu bnu sinaan can naafic midla xadiidi cubaydillaahi warawaahu ayuubu can naaficin midlahu ilaa annahu qaal wanufilnaa baciiran baciiran lam yadkur innabiya sala allahu calayh waali wasalam qال xdثna cبdالملك بن شhعyب qال xdثnii أbي عن jدي xا xdثna xجاaج بن أbي يعقوب qاla xadaثnii xujayn qala xadaثna اleyt can cqayl can ibni شhihaabi can salim can cabdالlahi bni cmr ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyh ali waslm qad kana yunafilu nebigu wuxuu ahaa inuu bixinayo ayb bacda man inuu abaalmarin u siinayo bacda man yabcaثu dadka uu dirayo min asaraayaa uu u dirayo yani min asaraayaana ka mid ah ou nafal siin jiray lianfusihim iyaga nafsad ahaantooda khaasatan si gaar ah annafala buu siin jiray siwaa qasmi caamati اljeyshi jeyshka intiisa qaybtiisa marka laga reebo wاlkhumusu khumuskuna fii dalika waajibun kulluhu wاlkhumusu khumuskuna fii daalika kaagaa dhexdiisa waajibun waajib weeyaan kulluhu dhammaantied waxaasoo dhan horta waa in khumus laga bixiyo kadib waayo waxa markaa nafalka la bixinayo uma markaa kadib idan marka haniimada meeqa xaaladaheedu say noqonayaan marka koow xoolaha marka la keeno wixii aslaab ah baa laga bixiyaa salabka uma waxaa laga bixiyaa haniimada soo rariddeeda iyo ilaalinteeda iyo qarashkii ku baxay markaas kadib baa waxaa laga bixinayaa khumus baa shan meelood baa meel loo dhigaa khumuskaas marka marka dhin inta la dhigo axkaam shantii meeloodoo khumuskaa taas lagu baxshaa lagu bixinayaa afarta meelood ee soo hartay inta aan dadka loo qaybinin nafalkaa laga bixinaa abaalgudyada intaa markii laga bixiyo iyo wixii radqiyo wax la tuu yacnii wixii radqi ah oo qof loo tuuraayo naagga dagaalka xaadirta iyo addoon iyo wixii loo tuuraayo kadib marka waxaa la qaybinayaa markaa ama radqiga waxaa laga bixinaa asalka horeba ayb kadib marka sihaamtii baa la qaybinayaa qofkii faras ku dagaalamaya saddex saami buu qaadanaya faraska laba iyo sagaal ah raajilkuna hal saami calaa khilaafin fi nafal nafalka meesha laga bixinaya inkastoo uu khilaaf ku jiro qaala xadaanaa axmed bnu saalix qaala xadaanaa cabdullaahi bni wahbin qaala xadaanaa xuyayun can abi cabdiraxmaan alxubulliy can cabdillaahi bni camrin ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam kharaja yowma badrin buu baxay fi alaaimiatin wahamsata cashara saddex boqoliyo shan iyo toban qof ayuu ku baxay faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu yidhi allaahuma inahum xufaatun ilaahu kuwan waa cagcad yihiine faxmilhum qaad ayb allaahuma inahum curaatun waa qaqaawan yihiin oo dhar ku filan ma haystaane faksuhum ilaahu marshi allaahuma inahum jiyaacun waa baahan yihiine faashbichum dharji fafataxa allaahu lahu yowma badrin ilaahay maalintii bader nebiga wuu u furay fanqalabuu oo waa guuleeyo fanqalabuu way soo gadoomeen xiina inqalabuu markay soo gadoomeen wamaa minhum rajulun nin kama mid ahayn ilaa waqad rajaca wuxuu la soo laabtay bijamalin rati ow amase jamalayni ama laba rati waktasow waymar waana arad baxeen washabicuu waana dhergeen nin walbaa ninka ugu yar hal ratiyo helay oo markaa ilaahay nebiga ducadiisii waa u aqbalay baabun ay haadaa kani baarkaa nafal inay waxaa nafal u heleen ahaan buu u sheegay hadda abu daawuud isaga ayb xuyayigan marka xuyay ibnu cabdillaahi almacaafiri ayaa hayru waaxidin min ahli اlcilmi ay daciifiyeen ibnu muciinna laa ba'sa bihi buu yidhi ibnu xibbaanna dakarahu fii hiqaatihi xadiidka xaafidkana fatxulbaariga waa ku xasaniyey baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii man qaala qofkii yidhi alkhumusu khumuska qabla اnafali nafalka ka hor waay qال xdثna mحamed بن kaثيir qال أخbarna سfyاan عan يزيد بن أbي يزيد بن jاabir الشhاamiي عan مكxuuli عan زiyaad بn jاaryة التmيmiي عan xabيib بn mسلمة الفihriي أنhu qaal kaana rasuul الlahi slى الlه عليه لي وsلم nebigu wuxuu ahaa yunafilu inuu abaalgudu bixinayo aلثuلثa ثuلث bacda اlhumusi khumuska kadib bacd اlkhumus waa maxayna markuu khumuska ka saaro haniimada kadib ayaa nebiga xoolaha soo haray saddex meeloodoo meel ayuu abaalmarin u bixin jiray nebiga inta soo hartuu haniimahaan u qaybi jiray ulukana goormaa la bixiyaa bad'ada hore miya mase waa rujuuca rujuuca waa noqodka bad'ada rubca ayuu bixin jiray cinda rujuucana wuxuu bixin jiray ulu ayb marka bacd alculama marka waa xadideen marka ibnu cabdilbar wuxuu leeyahay ulu ka badan nafal looma bixi karo maxaa yeele nebiga ka badan lama haayo mana lagu tasarufi karo amwaasha waxaan nas loogu haynin imaamu shaafici laakiin mayuu leeyahay xikmadaa laga fiirina uludkan iyo rubcan maxaa loo bixinayana ciidanka yacni wacdaraha dhigay oo muslimiinta meel uga soo baxay abaalmarin la abaalmarinayo waay abaalmarin marka taxdiid male marka maxaa taxdiid loogu yeela hadduu doono ulud waa uga badi karaa ayuu leeyahay qaala xadaanaa marka xadiidkan bay ka qaateen culimmada dhahayaan marka khumuskaa marka hore la bixinaa afar meelood inta soo harto ayaa nafalka uu ku dhex jiraa qال xdثna cbaydاللh بن cmر بن maysرة الjushamiي qال xadثna cبdالرحمن بن mhdي عن mعaaوية بن صالح عن الcلاء بن الxاrث عن مكxuل عن بن jاryة عن xabيب بن مسلمة أنa rasuul الlahi slى الlه عليه لي وsلم nbiga kana yunfil الربca rubca ayuu abaalgudu bixin jiray bacda alkhumusi khumuska kadib waثuluثa ayuu bixin jiray bacda alkhumusi khumuska kadib إidaa qafala hadduu soo noqonayo idaa qafala marka waa maxay markii dagaalka uu soo dhammaaday soo noqodkiisa dambe hadduu ilaalo diro oo iyagu ay wax soo qaniimaystaan uluu siin jira markaas ila markaas waa la noogan yahay oo la daallan yahay xadiidkan marka xabiib ibnu maslama wuxuu rajaxaa madhabka axmed bin xambal iyo culimmada badankood oo nafalku in laga bixinaayo arbacatu akhmaaska in laga dhex bixinaayo qال xdثna cبdاللh بن أحmed بn bشhيir بn ذakwاn ومaxmud بن khالد الdimaشقiyaani almacnaa ay macnaahuma waaxidu qaala xadaثna marwan بن mحamed qaala xadaثna yaحya بن xمزة qaala samictu abا whbin yaquul samictu makxuula yaquul kuntu cabdan adoon ayaan ahaa bmisra masr joogay limrأaة min bni hudayl limra'atin haweeney ay iska leedahay min bani hudayl ah fa actaqatnii way i xoraysay famaa kharajtu min misra masr kama aanan bixin wa bihaa cilmun ayb cilmi uu dhex yaallo ilaa xawaytu calayhi waan koobay fii maa uraasaan u malaynayo addoon baan ahaa naagtaas baa ilahayduu yidhi waa i xoraysay masar kama aanan tegin buu yidhi ilaa anoo u malaynayo cilmigii yaallay oo dhan inaan aqaano ayb yacnii dadkii joogee ahlu cilmiga ahaanoo ka bartay cilmiga uma ataytu اlxijaaza xijaaz baan imid famaa kharajtu minha kama bixin xijaaz kama aanan tegin wa bihaa cilmun wa fiiha cilmun cilmi dhexdeeda isagoo uu yahay ilaa xawaytu calayhi waan koobay fii ma uraasaan u malaynayo uma ataytu alciraaqa baan imid famaa kharajtu minha wa bihaa cilmun ilaa xawaytu calayhi fii ma uraa uma ataytu shaam shaam ayaan imid buu yidhi markaa fakarbaltuhaa waan kala shaandheeyey ayb faarbaltuha waan haadiyey yani cilmigeedii intaan sidaa u kala shaandheeyey ayaan nuxurkii dhammaay ka qaatay marka kullu daalika kaagaa dhammaantiis as'alu can innafal inta aan meelahaas joogay oo dhanna nafalka ayaan wax ka weydiinayay dadka falam ajid ma aanan helin axadan axad yukhbirunii fiihi iigu sheego bishayin shay xataa laqiitu intaan kala kulmay shaykhan nin oday ah yuqaalu lahu la yidhaha ziyaad bnu jaariya altamiimiy faqultu lahu waxaan idhi hal samicta fi nafali shay-an nafalka wax ma ka maqashay qaala nacam buu yidhi haah samictu xabiiba bna maslamata alfihriya baan maqlay yaquulu isagoo dhahayo shahidtu الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam nebigaan xaadiray nafala rubuca waqad nafala rubuca isagoo rubuc abaalmarin ku bixiyey fi lbad'ati horaanta hore wauluثa ulu bixiyey fi rajcati noqodka dambe ayb tanna marka waa macnaheedu waa ogaanay ayb abuu cubayd marka kitaabkiisaas kitaabu lamwaalka ayuu aad ugu u sheegay marka isagu aadu u kala bixiyaa masaa-isha amwaasha ku tacalluqdo in isaga marka aad loo fiiriyo daruuri weeyaan masaa-isha amwaasha ku tacalluqdo ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi sariyati sariyada taruddu soo celinaysa maa hanimad waxay haniimaysatay baa meesha ku jirtee calaa ahli اlcaskari ciidanka guud korkiisa ku soo celinayso masaladii haddaaya aan sheegayo sariyada gaarka jeyshka looga dhex saaro ee muhiimad gaara loo diro waxay soo qhaniimaysato jeyshkii bay ku soo celinaysaa iskama qaadanaysa iyada nafal unbay iyada ku leedahay inta kalena waxay la leedahay jeyshka lianna aljeysha kaana rid-an lahum jeyshku wuxuu u ahaa gaashaanu u ahaa dabcan iyaga guryahooda iskama joogjoogin jeyshkan laftirkiisa iyaga yacni waa looga cabsanaa hadday wax yar ku dhacaan dadka usoo gurmanaya waay marka taa iyadu se mas'ale hor le waay marka xugm halkan keenayo qaala xadaثna qutaybaة bnu saciidi qaala xadaثna bnu abi cadiy can ibni isxaaqin xaa وxadaثna cubayd الlahi bn cmr huwa اlqawaariiriyu qaala xadaثanii hushaymu can yaxya bni saciid jamiica can camr bni shucaybi can abiihi can jadihi qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh ali wslam nebigu waxa uu yidhi almuslimuuna muslimiintu tatakaafa'u dimaa'uhum dhiigagoodu way isu dhigmaan ayb way isu dhigmaan ninka xorkaa xorba u dhigmaan rag iyo dumar wuxuu raba ha ahaado ayb marka nin yanii isagu boqol ah nin kalena uu yahay konton ama lixdan ama toddobaatan wax ma jiraan waa isku dhig dhiigooda waa isku dhikanma ayb yascaa bidimmatihim ayb yanii dadka dadka yani nuqsaantu waxay ka geli kartaa xagga diinka iyo addoonnimada ayb haddii marka xornimadii wax kaga sugan yihiin oo addoonnimo ay ku jirto ama diintii xaggeedii uu qofkan gaal yahay de waxaa weeye nuqsaanaa ku jirto marka isuma dhigmaayaan gaal iyo muslim walidaalika laa yuqtalu muslimun bikaafir u dhihi doono ayb addoonnimada iyo xornimadana isuma kala dhigmaan ayb sida xooga badan ninka addoonkaa waa bimansilati اlmaal maal oo kaleo nin leeyahay almuslimuuna tatakaafa'u dimaa'uhum yascaa bidimmatihim dimadooda ballantooda yacni dimada cahdigaa laga wadaaye cahdigooda waxaa u socda adnaahum kan ugu hooseeyo xagga derajada ninka ugu hooseeyo ayaa cahdigooda u socon karo oo ninka muslimiinta dadku aynan aad u aqoonin oo muslimiinta ka mida laakiin derajo iyo makaano aad u sarraysa aan ku lahayn haddii uu nin ammaan geliyo waa loo dhaafaa maxaayl islaamnimadiisa uu kula mid yahay yacnii muslimiinta kale marka qof aaxaadu annaas waa ammaan geli karaa laakiin macnaha laga wadaa ma aha nin muslimiinta ninka ugu derajo hooseeyo inta iska baxo dowlad heshiis la saxeexo karaa ma aha hadhowna waa loo yeelaa kaas wax jira ma aha cuhuudda caamka ah iyo ama ay ka dhalanaysa masaalixda waaweyn ama mafaasidda waaweyn ay ka dhalanaysa ma aha xadiidku wuxuu ka hadlaya ee wuxuu ka hadlayaa waxay tahay qof ammaan waa gelin karaa magangelyo waa siin karaa waana laga ogolaanaa markaas war ninkan anaa magangelyo siiye hadda ka hor meeshaan anaa imaamu yidhi yidhi oo magangelyo siiye waa loo dhaafaa wayujiiru calayhim wayujiiru uu magangelinayaa calayhim cala almuslimiina muslimiinta korkooda waxaa ku magangeliyo aqsaahum midka ugu ugu fog oo ugu shisheeyo xagga derajada kan ugu shisheeyo xagga derajadana waxbuu magangelin karaa wahum iyaguna yadun gacan weeyaan calaa man siwaahum ciddii ka soo hartay inta iyaga ka soo hartay hal gacanay u yihiin yani waa sida la rabo waay muslimiin dhaba saana laga rabaa haddii marka ay sidaan aanay jirin yani muslim nebigu sidaan buu yidhi maxaa dhacay iyagaa marka xaqiiqadii iimaankaa yaa w yaa maqan yaruddu mushiduhum yaruddu wuu celinayaa mushiduhum kooda xoogga badan calaa mudcifihim kooda marka yacnii taagta daran ayuu u soo celinayaa yaruddu wuu celinayaa mushiduhum ay qawiyuhum weeyaan midkood midkooda xoogga badan calaa mudcifihim kooda daciifkae la daciifiyey ayuu isagu markaa yacnii ayuu u soo celiyaa oo wuxuu soo qaata waxbuu kala wadaagayaa ayb ayb sidaasaa marka uu leeyahay almushidu almuqwi waalmudcifu waa ka taagta daran qofka daabaddiisu aysan tabarta badnayn weeyaan riwaayo kalena waxayba ku timid almudcifu amiiru rufaqa rufqada amiiru rufqa rufqada isla socoto waxaa u amiir ah daciifka ninka daabaddiisa ugu socod yar tahay baa amiir u ah yani amiir u ah maxaa laga wadaana socodkiisoo kalaa la soconaa ma laga tegaayo adiga waxaaga orod malihide waa kaa tagnay ma la dhahayo maxalushaahidkiisana halkan waa marka abu daawuud yaruddu mushiduhum calaa mudcifihim wa mutasariihim iyo tan waa maxalushaahidkiisa wa mutasariihim yacnii midkooda sariyada ku jiro ilaalada ku jirana yacnii ka sariyada u baxay wa mutasariihim kan ilaalada u baxay calaa qaacidihim midkooda fadhiyo ayuu isaguna ku soo celinayaa haniimada uu soo helo almutasari waxaa weeyaan midka sariyada ka mida qaacidkuna waxaa weeyaan midka ciidanka ka mida ee laakiin aan saryadaa lagu darin ayuu ku soo celinaya laa yuqtalu muuminu mumin lama dilo bikaafirin looma dilo yanii yaan loo dilin waa khabarun bimacna alamri laa yuqtalu muminun mumin lama dilo bikaafirin looma dilo qisaas looma soo taago xataa hadduu ka gardaran yahay muminku hadduu gaalka uu ka gardarnaado xataa diyo iyo unbaa la siinayaa gaalada maahane hadday xarbiyiin aanay ahayn ayb haddii kale markaa si kale unbaa in loo tacsiiro ay u bannaan tahay laakiin in geed lagu soo xiro oo la yidhaha ninkan muslimkaa waa la dilayaa yaa loo dilayaa gaalkaasuu dilay wax jira ma aha ayb laakiin maanta waxaa weeye waa cagsiban gaalka ayaan muslimka loo dilin ayb laakiin boqolaal muslimiina waxaa loo dilayaa liajli waxaa weeyaan hal gaal ayb yaa loo laynaya loo baabi'inayaa ayb taas marka wax sax yani sharciga ilaahay waa ka fogtahay lamana ogola ayb qof muumina inta lasoo qabta tiir lasoo taago loo dilo calaa asaas gaalow dilay ma bannaana laa yuqtalu mu'minun mu'min lama dilo bikaafirin looma dilo meeshaan xanafiyadaa khilaaftay waxay yidhaahdeen waa bannaan tahay hadduu gaalku cahdi lahaa qof muslima uu dilo in loo dilo waa bannaantahay xanafiyadu qabaan xadiidkan waa ka tegayaan marka xadiid kale waxay qabsanayaan culummadu isku waafaqeen inuu daciif yahay ibnulbaylamaani uu ku jiran ayb iyay soo qabsanayaan xadiidkanna si kaley u fasirayaan ayb macno kale oo dhib badan bay ku sheegayaan iyo jumlo tarkiib yacnii aad takalluf badan ugu jiro yay ku sheegaan walidaalika dad markaa culummo sheeganayo wakhtiyadan oo ayagu yacnii nusuustii iyo kitaabkii ilaahay iyo sunnadii nebiga ag maray ayaa waxay yidhaahdaan qawaaniintan caalamiga oo u n-ku ay samaysteen waxaa waafaqa yuu yidhi yacnii madhabka xanafiyadan saa darteed in iyada la raacaa fiican uu yidhi madhabka xanafiyada inaan ku dhaqanno diintiina kama bixin qawaaniintaas caalamigana ma ka baxayna markaas uleynaa si qawaaniin caalamiga inuu ilaaliya yaa ku qasbayn yaa uga dhigay yanii yaa yaa mukalaf uga dhigay midda kale yani markuu leeyahay madhabkaana saan qabo waa diin qasab maaha inuu diin yahay madhabkan marka waa diinku waa ku agmarsan yahay masaladan ayb oo nebigu sidaan buu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaa duu cahdin cahdi ku u saaxiibana lama dilo fii cahdihi cahdigiisa dhexdiisa laguma dilo gaalku haddii cahdi uu leeyahay ballan uu ku yimidna lu lama dilo isagoo ballantiisa ku dhex jiro muddada markay dhammaatana lama gaado weliba ayb haddii cahdiga uu ka baxana waxaa la leeyahay marka ama laga dareemo inuu cahdigii ka baxaayo ballantii annaga idinka waa noo kala dhammaatay hadda kadib ogaaw dagaal meesha lagugu qabto waa lagu dilaaniyo yani qofka muslimka warkiis waa kala cad yahay ima takhaafanna min qowmin khiyaanatan fambid ilayhim calaa sawaa calaa sawaa'in waa maxayna adiga iyo iyaga si aa ugu siman tihiin xagga ogaalka waxaa la rabaa yacnii inuu isaguna og yahay ballantiina inay dhammaatay adigana inaad og tahay si isku si inaad u og tihiin ayb cahdi marka gaalku marka mucaahadou noqon karaa musta'manuu noqon karaa dimi buu ahaan karaa wuxuu noqon karaa xarbi sharciga ilaahayna yani waxaa weeyaan intaas u kala qaybiyey ayb kaa marka cahdigiisa laguma dilo dhexdiisa ayb hadduu marka qof ku dilo waciid shadiida ku soo arooray xadiidka waana imaan doonaa man qatala mucaahadan fii hayri kanhihi lam yarax raa'ixata aljanna ayb jannada ma urinayo waxay ka mid tahay dunuubta kabaa'irtay ku jirta walam yadkur ibnu isxaaq ma aanu sheegin alqawada watakaafu'a ma sheegin ayb qaala xadaanaa haaruun bnu cabdillaahi qال xdثna hاشhم بن الqاسم qال xdثna ckrمة qال xdثnي إyاس بن سلمة عن أbيه qاaل أغاara cبدالرحمaن بن عuyaynة cabdiرaحmaan بن عuyaynة ayaa wuxuu soo weeraray calىa إbli rasuuli الlahi sl اه sلم nebiga geeliisiibuu weeraray cabdiرaحmaan بni cuyaynaةa bni xisnin alfazaariyi odaygii fazaara dhalay wuxuu soo weeraray marka geel nebigu uu lahaayo geelii sakada ah faqatla raaciyahaa qowsaarkeedii buu dilay ninkii raacayey wa kharaja waana baxay yadruduhaa isagoo eryaaya geela geelii buu si la sii orday huwa isaga iyo wa unaasun macahu dad la jiray fii khaylin fardo marka ay wataan fii khaylin maca khaylin fardana ay la socoto fajacaltu wajhiya salamata bnu lakwac waxa uu yidhi wejige fajacaltu wajhii wejigayga waxaan yeelay qibala almadiinati xagga madiine ayaan u jeediyey uma naadaytu waan dhawaaqay alaaa maraatin saddex jeer yaa sabaaxaah yani waxaa weya waa qayladhaan qayladhaanaan diray way uma اtabactu اlqowma dadkii baan marka dabagalay oon raacdeeyey fajacaltu waxaan gudagalay armii inaan tuurayo leeb aan ku tuurayo wa acqiruhum oo aan marka dhaawacayo fardahoodii faidaa rajaca ilaya marka isaga waa lugaynaya marka lug buu ku ordaya faidaa rajaca ilaya faarisun mid faras wato markuu igu soo laabto jalastu waxaan fadhiisanaya fii asli shajaratin geed ayaan dabada gashanaya ayb halkaasaan marka waxaa weeyaan aan isku aadinayo kala dagaalamayo iskuna qarinayo ilaa isaga faras ma wato nimankan marka siduu leebab ugu tuuray ugu tuuray fardahoodii waxbuu ka dhaawacayaa nin farisa markuu igu soo ordo geed baan salka u galayay xataa maa khalaqa allaahu xataa intii maa khalaqa allaahu shay-an ilaahay subxaanahu watacaalaa ounan abuurin min dahrin xataa maa khalaqa allaahu ilaahay ma aanu abuurin shay-an wax oo min dahri nebiy sala allahu calayh ali wasalam nebiga xoolihiisii ka mid ah ilaa yacnii haddiiba alla ilaa jacaltuhu waxaan yeelay waraa'a dahrii dhabarkayga gadaashiisaan yeelay yacnii xoolihii nebiga laga kaxaystay xoolo alla uu abuuray yacnii xoolaha dhammaantood alla abuuray yanii dhammaantood buu ka wadaa wixii alla uu abuuray oo xoolihii rasuulka ah ma jirin ilaa gadaashaydaan mariyey yanii muxuu ka wadaa waa ka wada reebay waay saan ugu waday ugu waday ugu xoolihii dhammaa waa ka reebay gadaashaydaan soo mariyey iyagii buu marka raacdaynayaan ilaa jacaltuhu waraa'a dahrii baan yeelay wa xataa alqow intay ka rideen oy ka tuureen akara min alaaثiina rumxan soddon waran ayay iska tuureen wa alaaثiina burdatan soddon maryood soddon go' shanleey ah bay iska tuureen yastakhifuuna minhaa iyagoo isfududaynaya istakhifuuna yani waa isfududaynayaan ile qofku hadduu raran yahay ma ordi kareen waa isfududaynayeen markaa uma ataahum cuyaynatu cuyaynihii odaga ah baa yimid markaa madadan isagoo gurmad ayuu u yimid faqaala waxa uu yidhi liyaqum ilayhi nafarun war jamaaca ha u kacaan oo minkum idinka idinka mida ninkan faqaama ilaya minhum arbacatun afar baa ii soo kaceen fasacidu ljabala buurtii bay soo fuuleen falammaa asmactuhum markii aan maqashiiyey codkayga yanii meelay codkayga ka maqlayaan markay joogaan qultu waxaan ku yidhi atacrifuunii war may garanaysaan aniga qaaluu waxay yidhaahdeen waman anta yaa tahay qultu waxaan yidhi ana bnu lakwac ibnulakwac baan ahay marka waa bannaan tahay faanka noocan oo kale ah xarbada iyo marka lagu jira aaday u bannaan tahay ayb xadii riwaayada bukhaari wuxuu leeyahay khudhaa wa ana bnu lakwac walyowmu yowmu rudac iga qabsuu yidhi ana bnu lakwac baan ahay leebku markuu tuuraba walyowmu walyowma maantana yowmu rudac waa maalinta dadkii hooyooyinkooda sharta dadkii ka nuugay hooyooyinkooda dadkii ka cabay sharta maalintay halaagsamayeen waa ay maantu dhahayeen waladii karama wajha muxamadin nebi moxamed wejigiisa allihii karaameeyaan ku dhaaranayaaye laa yadlubunii rajulun qof ima dalbo oo ima soo weeraro minkum idinka idinka mida fayudrikanii marka uu i gaaro waa ay ogtihiin orodka aan leeyahay qof idinka idinka mida ima soo dalbo oo markaa uu i gaaro walaa aطlubuhu aniga ma raadiyo qof idinka idinka mida fayafuutanii markaa iga tago kaan aniga ka daba tago oon orod ugaga daba tagoon raacdeeyana inuusa idhaafayni waa ogtihiin oon soo qabanayo famaa barixtu kama aanan zuulin xataa nadartu intaan ka eegay ilaa fawaarisi rasuulillahi sal ا slam marka madiina ciidankii dabcan isaga waa soo waa ka soo horbaxay ciidankii bacdi riwaayaatna waxay leeyihin ciidankii waa kasoo intuu soo dhaafay ayuu isaga ka soo daba tegey fardihii rasuulka nimankii saarnaabaa iga daba yimaadeen buu yidhi yatakhallaluuna iyagoo markaas soo dhex marmarayo oo soo dhex jeexayo ashajara geedaha awaluhum kan ugu horreeya alahramu lasadiyu buu ahaa fayalxaqu bicabdiraxmaan ibni cuyayna ayuu soo gaaray wayacdifu calayhi waxaa ku soo leexday korkiisa cabduraxmaan fakhtalafaa dacnatayni laba waran laba duris ayay isweydaarsadeen laba jeer bay isdureen facaqara alahramu ahram wuxuu dhaawacay cabdiraxmaan cabdiraxmaan buu daabadiisii buu dhaawacay wadacanahu cabduraxmaan cabdiraxmaanna wou duray ahram buu duray faqatalahu waa dilay ahram marka ninkii muslimka abaa la dilay fataxawala cabduraxmaan cabdiraxmaan ibnu cuyayna wuxuu u wareegsaday calaa farasi alahram buu dusha uga dhacay fayalxaqu abuu qataada abuu qataadaa soo haleelay cabdiraxmaan fakhtalafaa dacnatayni laba duris bay isweydaarsadeen facuqira biabi qataada abuu qataada faraskiisii baa wax la gaarsiiyey wa qatalahu abuu qataada abuu qataadana cabdiraxmaan buu dilay fataxawala abuu qataada abuu qataada wuxuu u wareegsaday calaa farasi اlakram faraskii akhram ayuu ku dul fadhiistay oo ninkan gaalka uu watay uma jiئtu ilaa rasuuli اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigaan u imid buu yidhi wa huwa cala almaa isagoo markaa biyihii korkooda ah yani isagoo meel biyo a joogaan nebiga u imid ayb wa huwa isaga oo calalmaa'i biyihii kor fadhiyo alladii jallaytuhum canhu ayb aan markaa aan ugaga soo tegey oon ugaga soo rooray duu qaradin biyaha marka magaceeda huwa duu qarad makaankaasi marka waa duu qarad ayb ayb halkaa baan marka ugaga imid faidaa nebiy llaahi sala allahu alayh ali wasalam nebiga waaba isagoo fii hamsimiatin shan boqol dhexdood ah fa acdaanii sahma alfarisi waaraajil meeshan marka markau leeyahay yani fii khamsi miatin riwaayada bukhaari waxay leedahay wuxuu u keenay soddonkii go' iyo soddonkii waran iyo xoolihii markaasuu wuxuu yidhi rasuulkii ilaahayow qoomku waa ooman yihiine boqol nin keliya isii buu yidhi anaa kuu keenayuu yidhi nafsadoodana anaa kuu keenaayo xoolahoodao dhanna waa keenayay boqol nin keliya isii buu yidhi iyaga dhanaan soo qabqabanaya markaasuu nebigu sala allahu calayh ali wasalam waxa uu yidhi malagta salamow waad milkisay yacnii fa asjix waa milkisay iska naxariisu yidhi marka faraha aad iska daami wuu iska daayey marka intaanuu marka ka soo qaaday fa acdaanii nebigu wuxuu siiyey sahma alfarisi waaraajil nin faaris ah saamigiisiibuu isiiye iyo waraajili iyo mid lugaynaya yani saddex saami buu isiiyey de isaga faraskuma soconina lugtoo ku lugaynaye see marka loo siiyey culammada marka waxay yidhaahdaan waxaa laga yaabaa inuu ka siiyey haniimada inuu saami ka siiyey qof saamigiis maxaa yeele waa lugeynaya isaga ziyaadadana inuu nafal ahaan u siiyey maadaama isaga uu haniimadii keenay yacni inta kale waa haniimo halka saamina waa saamigii haniimada sidaasaa lagu xambaara marka xadiidka marka waxaa ku sugan macnihii uu u tarjumtayoo sariyada wixii ay qaado wixii ay la timaado ciidanka weynay ku soo celinaysaa waxaanani keligayaa keenay iyo ma la dhahaye waa loo qaybinayaa ciidanka maxaa hadduu soo jabi lahayba ciidankan baa kaalmay lahay isaga laftigiisa waxaa kaloo ku sugan yacnii kartida uu dagaalka u lahay salamatu bnullah kuwac ayb nimankaa tirada badan uu birdhegan ayb marka qofka muuminkaa dabcan laba meelba kartida waa ka kasbana dhinacna iimaanka waaye dee dhinacna hadduu awal u dhashay haddii uu awal u dhashay kartida iyo dagaalka aqoontiisa haddana iimaankii uu ugu darmo wuxuu muujinayaa wacdaro aad u yaab badan walidaalika haddaad akhriso bacd alkutub oo taariikhda kutubaha taariikhda qaarkood haddaa akhrisid dhulkan ardulxabasha kitaabkan la yidhaha futuuxulxabasha wuxuu dhigayaa meel boqol nin oo muslimiina ay laba kun oo xabasho ah intay ka adkaadeen soo qabqabteen xoolahoodii haniimaysteen meeshii ay joogeen ay ka kiciyeen baad arkeen laba boqol bis ama boqol intay boqol isku sii daayaan laba kun oo iyagaa saasay uga yeeli jireen futuuxaadkii yacnii futuuxulxabasha sida u dhigaayan marka iyaga iimaanka u wehliyey iyo allala jirka iyo allala jiridda oo allala jira subxaana wa tacaala baabun ay haada kani baabun baab weeyaan fi nafali nafalka min aldahabi waalfidati dahabka iyo fidada ahaanaya wa min أwali maqnamin haniimatan ugu horaysa xaggiisa ka ahaanaya qaala xadaثna abu صالح maxbuub bnu muسى qaala أkhbarana abu isxaaq alfazariyu can caasim bni kulayb can abiاljuwayriyaةa aljarmiy qaala asabtu biardi الruum dhulkii ruum ayaa waxaan ka helay jaratan ashuun xamraa'a guduudan fiiha danaaniiru ay ku jirto fii imrati mucaawiya mucaawiya khilaafadiisii wa calaynaa rajulu nin ayaana madax noo ahaa min asxaabi nebiy sal l slam ka mid ah min bani sulaym qoladaa ka dhashay yuqaalu lahu la yidhaha macnu bnu yaziid faataytuhu bihaa waan u keenay danaaniirtu waa dahab markaas ashuun dahab ku jiraan helay waan u keenay buu yidhi ammaanadiisa fiirin faqasamahaa bayna almuslimiina muslimiintiiba u qeybiyey wa acdaanii minhaa wuxuu iga siiyey midla maa acdaa rajulan minhum nin iyaga ka mida intuu siiyey oo kaleu iga siiyey uma qaala wuxuu yidhi lowlaa annii samictu rasuula اllahi sal ll ly slam yaquul haddii aanan maqli lahayn nebigu inuu dhaha inuu yidhi laa nafala nafal ma jiro ilaa bacda alkhumus khumuska kadib ma ahane nafal ma jiro haddii aanan nebiga ka maqli lahayn la acdaytuka waan ku siin lahaa wax ka badan intan uma akhada wuxuu gudagalay marka yacridu calaya inuu ii bandhigayo min nasiibihi nasiibkii isaga ou helay kan qaada buu yidhi marka ho kan ku darsu yidhi key ayb fa abaytu waan diiday buu yidhi ma ku darsana iska dhaaf baan idhi xadiidkan marka towjiih buu u baahan yahay oo culamada qaar waxay yidhahdeen laa nafala ilaa bacda alkhumus laba si baa loo towjiihiyeyo towjiiha xadiidkan waxaa weeyaan haniimo ma ahayn xoolahan fay bay ahayd maalkan baan haniimo ahaynoo fay buu ahaa waalfayu laa yukhamasu cinda akar اlculamaa culammada agtooda fayga lama takhmiisiya isaga masaalixda muslimiinta unbaa loo daayaa xoolahan marka maadaama fay ay ahaayeen oo aan la takhmiisinin nafalkana wuxuu la xugun yahay wixii la takhmiisiyo ayaa nafal iyo laga bixiyaa mar haddaan takhmiis jirin nafalna ma jira waay saasaanan kuu siinaynin ayuu ka wadaan ayb macnahaasaana marka sindi iyo ay sheegeen ayb kaasaana marka ugu roon in markaa lagu macneeyo oo waxaa weeyaan xoolahaani xoog iyo iyo yacnii iyo laguma soo furanine waa waa xoolo aad meel un daga ahluxarbi yacni meel xarbiyiin ay deganaayeen xoola aad ka soo heshay si fudud uga heshay waaye mar hadday sidaa yihiinna maadaama haniimo aanay ahaynoo fay ay tahay nafal kuma lihid waayo dadkaasaa ula siman tahay macnuu marka sidaasaana xoog badan ayb ayb fatxulwaduudka marka macnahaasuu sheegay kaasaana fiican ayb qaala xadaanaa hanaadu can ibni اlmubaarak can abi cawaanata can caasim ibni kulaybin biisnaadihi wa macnaahu baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan alimaamu imaamka yasta'hiru gaar u qaadanayo sad bursanaayo bishay-in shay ku sad bursanaayo min alfay-i fayga ka mida linafsihi nafsadiisa u qaadanayo xoolihii fayga ama haniimada imaamku inuu si gaar ahaaneed wax u qaato ou sad bursi sameeyo qaala xadaana alwaliid bnu cutba qaala xadaana alwaliid qaala xadaanaa cabdullahi bnu اlcalaa annahu samica abaa salaam alswad qaala samictu camra bna cabasata qaala sallaa binaa rasuulu llahi sal l slam nebigaana tujiyey ilaa baciirin min almaqnam rati haniimada ka mid ahaa xaggiisa ayuu noo tujiyey oo u jeesto sutra ka dhigtay falammaa sallama markuu salaamo noqsaday aqada nebigu wuxuu soo qaaday wabaratan ayuu soo qaaday dhogor min janbi اlbaciiri ratiga dhinaciisa ahayd ayuu soo qaaday uma qaala waxa uu yidhi walaa yaxilu lii iima xalaal aha min hanaa'imikum hanaa'imtiinna milu haada kan oo kale intaan wax la eg hanaa'imtiinna xalaal igagama aha ila alkhumusa khumuska maahani waalkhumusu khumuskana marduudun fiikum idinka unbuu idinsoo noqonayaa laydinku celinaya ani khumuskaa igaga xalaal ah khumuskana idinka un baan idiinsoo celiya haddana marka nebiga khumuska wuxuu ku lahaa khumusuu kusii lahaa khumus lkhumus markuu dhintayna dabcan imaamkii yaa markaa imaamka jooga miyaa qaadanaayo qaraabadii nebigay ku noqonee masaalixulmuslimiin bay ku noqonee hadal badan baa ku jira waxaa kaloo nebigu lahaan jiray isagu sahmi la yidhaa yacni asafiy safiyuga waxaa weeyaan marka haniimada marka la soo aruuriyo shay baa nebiga uu ka qaadanaa intaan laba qaybininba ayb kitaabu اlamwaal abu cubayd alqaasim ibnu salaam waa ku sheegay axaadiidna waa ku soo aroortay ayb kaana nebigu waa qaadan jiray wax kale ugama xalaal ahay xadiidka marka wuxuu tusayaa rasuulku markuu leeyahay walaa yaxilu lii min hanaaimikum milu haada intaan xalaal igagama aha haniimadu marka xoole ay leeyihiin dadka dagaalamayo marka ninka imaamka uma bannaana inuu ka sadbursado oo si gaar ahaaneed uu xu qaato waxaa xadiidkan kaloo laga qaatay xoolaha caamka ah ninka madaxweynaha ama amiirka laga dhigo xoolaha caamkaa inuusan xadin ama uunan qaadanin ama isagu aanu ku sadbursanin ayb oo waxay noqonaysaa hadduu sidaa yeelo waa haali ayuu noqonayaa nin wax booliyey oo wax bililiqaystay marka haddii imaamkii gacanta ku haayee la yidhi waa inaad ka soontaa oo waa laguu diiday qof ka hooseeyo min baabi owlaa lacag dowlo waa xalaal iyo maal dowlo xalaal waaye iyo ama yacnii maalkaas caamka muslimiintu u leeyihiin qofku inuu iska xalaashado iyo khatar bay leedahay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi lwafaa'i oofin bilcahdi la oofiye ballanta heshiisyada la galo oo imaamku uu gelaya inuu oofiyo ka soo baxo qaala xadaanaa cabdullahi bnu maslamata alqacnabiyu can malikin can cabdillahi bni dinaar can ibni cumar waa rubaaciyaadka abu daawuud oo aclaa maa cinda abi daawuud ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam qaal nebigu waxau yidhi ina alqaadira midka qaadirkee wax dhakro yunsabu lahu waxaa loo taagayaa liwaa'un calan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha fayuqaalu waxaa la dhahayaa haadihi tani qadratu fulaani bni fulaan hebel ina hebel dhagartiisii waaye ayaa la leeyahay marka dhagartu in layska ilaaliyo waa haddayba facshar iyo fadeexa tahay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan yustajannu waa lagu dhowrsadaa oo waa lagu gaashaan waa la gaashaan baa laga dhigtaa bilimaami imaamka filcuhuudi ballamada dhexdooda imaamkii gaashaan baa laga dhigtaayoo ballamada dhexdooda macnaheedu waa maxayna imaamku isagaa xaq u leh inuu heshiisyada galo heshiisyo saxeexo imaamkii marka hadduu heshiis galo qolo gaalaha uu la galo dadka aaxaadda racyada dhowrsi iyo gaashaanay u tahayoo intay iska baxaanay ka soo daneeysanayaan dhulkaas gaalada iyo oo ay tijaaro ka tijaaraysanayaanay wax ka soo roganayaanay wax ka soo qaadanayaan amase markay sii socdaan oo ay dhulkooda sii maraayaan yaa ayay ku nabadgelayaan marka imaamka ballamada iyo heshiisyada ou galo waa gaashaanay u tahay dadka oo waa lagu nabadgalaa way macnaha mar gaashaan bay u tahay sidaa baa laga wadaa marka uu dagaalamayo ou dagaal iclaamiyana da dagaalka iclaamintiisa asagaa iska leh ifti'aad in loogaga sameeya ma aha hadduusan jihaadka tacdiil ku samaynaynin bilaa maslaxa hadduu tacdiil jihaadka uu ku samaynaayo de dadka ahluxalli walcaqdiga marka inay jihaadkii sameeyaan baa u bannaan ayb oo isaga markaa yacni wax isaga iskaga xihan ma aha oo jihaadkii marka imaamkaa iska leh markuu rabana waa samaynaa markuu doonana waa ka tegaa ikhtiyaarkiisa axkaamta ma u khuduucayso ikhtiyaar imaam ayb laakiin waxaa awoodda waxaa loo siiyey inuu maslaxada muslimiinta inta fiiriyo haddii dagaal oo ay markaa geli karaanna uu la imaado haddaanay geli karinna oo wax raaraadiyo intaas oo cabbaar yacni marka u gaagaatamo ayb laakiin haddii uu yahayba nin aan baabkaba aan ugu jirin de jihaadku cibaado cibaadaadkii ka mida waay marka ma ma u baaqanayo taas fuqahada islaamkuna saasay qarireen ayb qال xdثna mحمد بن صباح البزاز qال xdثna cبدالرحمن بن أbي الزiناad عن أbي الزiناad وهو cبدالله بن ذكوان عن الأعرج عن أbي هuريرaةa qاaل qاala رasuuل الlahi slى الlه عليه ولي وsلم nebigu waxau yidhi inama الإimaamu imaamku junaة gaashaan weeyaan yuqaatalu bihi isagaa lagu dagaalamaa oo dagaalka isagaa lagu galaa marka dagaalka yani heshiis markay tahayna isagaa heshiiskiisaa lagu dhowrsadaa oo meeshii la raba lagu aadaa ayb imaamku muhimaadkiisay ka mid tahay jihaadka inuu maamulo ayb iyo heshiisyada inuu maamulo isaga hadduu joogo ee uu si fiican u shaqaynaayo ma bannaana inay kooxii afduubto oo waxay rabaan ay iska sameeyaan ma bannaana laakiin haddaanu isaga joogin ama isagu hadduu mucadil yahay imaam ama amiirku meelgaaray ugu samaysanayaan dadka waana jihaadayaan haniimada iyo muhimaadka dhammaana isagaas kaasaa samaynaya ku meelgaarka u aanaa nusuus badanna way ka deliishadeen fuqahada sidaana marka waxaa weeyaan fuqahada shaaficiyada iyadu waaba bannaan yahay leeyihiin haswo in la sameeyo yacni waa karaahan ujeedaa bay leeyihiin in la duulo biduuni imaam waa karaaho waa hadduusan mucadil ahayn hadduu mucadil yahayna karaaha xataa imaan maysa ila isagii baaba markaa yacnii yaa yaa dembi ku jiro haddii markaa dee nin qof maslaxadii muslimiinta inuu fiirinayo lagu yaqaano uu yahay laa ba'sa taasoo kale ayb in la raaco markaa oo dagaalku hadduu heshiis uu saxeexo nebigaba toban sana u saxeexay waa laga oggolaanaya hadduu nin qaab leeyahay laakiin waxaan iyagu un qaabkooda tooda un fiirsanayo ayb dabcan acmaal muslimiintu ka timid unbaa naloogu salladay un amiiradan markaa muumaradan yacnii jaa'iriinta ayb iyaga kuwaan marka waxaa weeyaan iska dhaaf diini haddii la yidhaahdo waxa waddanka diin ka jiro o dhan ha baaba'aan adiga laakiin kursigaagaad joogaysaa waa iska dooranaya waasoo kale ictibaar ma leh ayb kuwaas waxay ahaydba noocaasoo kale ah ibtidaa'an inaan marka horeba dadka loo doorin kuwaasoo kale waa fasaqa ayb qaala xadaanaa axmed bnu saalix markaa imaamku shuruuda jihaadka ka mid maano jihaad ma ansaxayo biduuni imaam iy taa ma aha nacam dad baa xadiidkan saa u fahmay ani inta aan arkayna shuruuda jihaadka wax ku daraya ma aanan arkin culimmadii fuqahadii hore bal xaalaadka qaarkood waxay leeyihiin yani waxay tilmaamayaan hadduu isagu mucadil yahay ama hadduu imaamku aan la gaari karinba in khabar loo diraba aysan dhici karin maalan dadkii waxay degan yihiin meelo daafo ahoo gaalada deris bay leeyihiin imaamkii ciidan iyo war uma haayo gaaladii baa soo weerartay ma waxaa laleeya waa sugaynaa imaamkaan sugaynaa ma la dhahayo sidaasoo kale iyagaa amiir intay dhexdooda ka samaystaan bay dagaalamayaan imaamkiina waa la soconayaan dabcan waana sida khaalid ibnu weliid uu sameeyey ghaswatu mu'ta naam ibnu qudaamana waa dhigayaa masaladaa waaba ka hadlaya imaam axmedna waxaa laga wariyey inuu yidhi haddii istinfaar loo baahdo imaam shardi maaha in marka jihaadka loo la weydiisto ayb xaalatulistinfaar haddii la joogo laakiin mar walba waa loo baahan yahay qof umuurahooda dabdiya dadka intaad jihaadayso inay amiir leeyihiin marka umuurahooda dabdiya ayb mas'aladan marka kutubahaas fiqiga in inta loo raaco aad loogu laabto aad loo baaray u baahan tahay marka ifraad iyo tafriid iyo yacnii huluwi iyo jafaa in laga daayo qaala xadaanaa axmed bnu صaalix qaala xadaanaa cabdullaahi bni wahbin qaala akhbaranii camru can bukayr bni lashaj can اlxasan bni caliy bni abi raafic ana abaa raaficin ahbarahu qaal bacaatnii qurayshun quraysh baa i dirtay ilaa rasuulillahi bay ii direen sala اllahu alayh ali wasalam falamaa ra'aytu rasuula اllahi sal l slam nebiga markaan arkay ulqiya fii qalbii qalbigayga waxaa lagu riday filislaami islaamka isagoo ergey buu ahaa wafdi lasoo dirsaday buu ahaa quraysh la soo dirsaday faqultu waxaan yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow innii wallaahi baan ku dhaartee laa arjicu ilayhim abaddan weligay u laaban maayo faqaala rasuulullahi sala allahu calayh waali wasalam innii anigu laa akhiisu bilcahdi ballanta anigu ma nuqsaaminayo ma khiyaanayo walaa axbisu lburuda wufuudda dadka yacnii dadka fariimaha loo soo dhiibay ee fariimaha keenay na ma xabisaayo yidhi ma celinaayo walaakin irjic laabo fain kaana fii nafsika aladii fii nafsika fain kaana haddii uu yahay fii nafsika nafsadaada dhexdeeda alladii fii nafsika hadda nafsadaada ku jiro al'aana hadda farjic soo laaba markaa iska usoo noqo qaala waxau yidhi fadahabtu waan tegey uma ataytu الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam nebigaan u imid faaslamtu waan islaamay qaala bukayrun waxa uu yidhi faahbaranii ana abaa raaficin wuxuu ii sheegay abuu raafic kaana qibdiyan inuu ahaa qibdi asalkiisa hore qibdi buu ahaa addoon buuna u ahaa quraysh baa addoon u ahaayo haysatay markii dambe marka waa xoroobay xadiidkan marka ishkaalaad fara badan baa ku jira qaala abuu daawuud waxa uu yidhi haadaakan kaana wuxuu ahaa fii daalika azamaan wakhtigaas fa ama alyowma maanta falaa yasluxu sidaa ma habboona awalan xadiidkan culammadu waxay u deliishadeen ibnuulqayim zaadka uu u deliishaday dadka ergada ah ee imaamka iyo qola haddii heshiis ka dhexeeyo dadka ay soo dirsadaan oo erge ahaanta loo soo dirsado ama waraaqaha loo soo dhiibo lamana xabisi karo mana la dili karo rasuulka ma dili jirin oo musaylama labadii nino uu soo diray iyagoo yacni musaylama musaylama nebinimadiisa rumaysan waa kii nebiga ku yidhi haddaadnan haddaydnan ahayn rusul waa idin dili lahaa yidhi hadiga nebiga waxuu aha rusush inaan la dilin iyo inaan la xabisin waxaa loo qaadanayaa marka haddii abuu raafic meesha uu iska jooga marka waxaa loo qaadanayaa nebiga inuu xabistay cahdigii iyo heshiiskii nebigu uu saxeexayayna dhibaato ku keenay bina'an calaa daalika warniyow adiga tag adiga iskeen marka taas marka xadiidka sida lagu macneeyey sidaas waaye waana sida xooga badan wey ishkaalka marka xadiidkan ku jira culammada qaar baa waxay yidhahdeen abu daawuud warkan muxuu ka wadaa warkan wuxuu ka wadaa bay yidhaahdeen muntaqaha sheekha iskale ibnu taymiya awowgiis yaa isagu wuxuu yidhi wakhtigaani waxay ahayd wakhtigii la celin jiray qofkii mushrikiinta xaggooda ka yimaado xilligii marka la celin jiray bay ahayd abu daawuud marka wuxuu leeyahay de hadda heshiiskaasoo kale maba jiraba marka wax celis la yidhaha ma leh wakhtigaas laakiin waa jiray sidaa in ujeedo ayb laakiin waxaa diidaya arrintaas abuu raafic mowla nebiy sala allahu calayh ali wasalam wakhtigii bederuu islaamay dagaalkii beder isago kama qayb gelin kii uxud laakiin waa ka qayb galay nin dagaalkii uxud ka qayb galay see sulxulxudaybiya isagoo gaal hadda nebiga ugu yimid oo noo soo celi iyo sheekadaa ay u imaana waa ishkaal aad u culus ahlu siyarka marka yani ibnu taymiya awowgii hadalkaas uu yidhi waxaa ishkaal ku keenaya war kan sida looga jawaabi lahaa ahlu siyarkana waxay sugeen ooy caddeeyeen abuu raafic inuu xilligii yani beder oo islaamay agteeda oo markaa dagaalkii uxud uu ka qayb galay dagaalkii uxudna sanadkii saddexaaduu dhacay xudaybiyana sanadii lixaaday ahayd marka haddii la yidhaha abuu raafic makow ka yimid isagoo markaa gaal ah nebiguu u yimid xilligii dadka la celin jiray ayay ahayd saasaa lagu celiyey haddii la yidhaahdo ninkan uxud bou u muslim ahaayeen diinteenau ka baxayna meel lagu sheegay male ayb ishkaalkaas baa imaanaya allahu aclam ishkaalka hadda jawaabtiisa aniga kolley ishkaalkaas jawaabtiisa kutubaha shuraaxda badlulmajhuudka iyo cawlmacbuudka isaga waxuuba ku raacay iskaba dhaaf jaddi ibnu taymiya ku raacay laakiin saaxibu badilmajhuud waa baraarujinaa ishkaalkan wax jawaab ah laakiin kama unan bixinin marka kolley kutubaha in la fiiriyay u baahan tahay allahu aclam ishkaal hadda jawaabtiisa aanan haynin ayb ninkii marka ishkaalkaa jawaabtiisa helo hanoo keeno ayb walacalla marka waa dhici kartaa kutubaha u banbaxa xadiidkan iyo inay si un u ishaaraan ayb xadiidka marka macnahaas hore erge inuu ahaa binaan calaa dalikana marka ergadaas erge ahaanta nebigu uu diiday inuu u celiyo ayb ishkaalkaana marka jawaab u baahnaana laakiin guud ahaan sida laga qaadanayo rususha inaan la xabisin waa hadiga nebiga marka waxaa weeyaan haddii gaaladu ay wufuud soo dirsadaan mufaawado u soo dirsadaan oo yidhaahdaan waa islaamaynaa waa joogaynaa waxaan leenahay maya hadda maahane laabta waddankiinni aada kadib soo laabta soo hijroodo imaada waa idinka aqbalayna waxaa kaloo meeshan ku jira iyadana culammada mucaasiriinta qaarkood ay yidhaahdaan abuu raafic haddii ay tahay wakhtigii xudaybiya hadday tahay arrintu tag ee soo noqo muxuu u leeyahay nebiga hadduu soo noqdo awalba waa la celi lahay haddana inta hadduu tago uu soo laabto haddana ay iyaga ka daba yimaadaan soo lama celiyeen masaladaa marka bacd alculamaa baa waxay yidhaahdeen heshiisku wuxuu quseeyey oo keliya quraysh iyo wixii iyaga jiwaarkooda galo wixii iyaga ka yimaado ka soo islaamo in loo celiyo ee dadka kale heshiiska ma qusaynin inkii meel kale ka yimaado soo islaamo lama celinaynin quraysh loo celin maynin ninkanna waa kan abu daawuud ou leeyahay kaana qibdiyan maba ahanba quraysh maba aanu ahayn carabna maba uusan ahayn binaan calaa daalika soo noqo wuxuu u leeyahay heshiiska isaga maba quseeyaba hadduu yimaado nebiga waxuu dhahayaa ninkan idinka maba idinka tirsanaba nin idinka idinka mida ma ahayn heshiiska xudaybiye yani fahm wuxuu ku saabsanaa ninkii iyaga ka yimaado quraysh ah in qofkii qaraabadiisa loo dhiibo iyaga ka mida loo dhiibo yacni maahan si guud qofka muslimka in gaalada loo dhiiba maahan si guud uma ahayn waa heshiis marka iyaga wixii ka yimaado ka soo islaam in loo celiyo fii haadihi اlmarxala culimmadana marka waxay yidhaahdaan heshiiska noocaas oo kale ah haddii qofka loo nin haddii uu yahay naagaha kumaba jiraan iga la celin maayo naagaha haddii nin uu yahay naagaha sababkaan loo celinaynin macquululmacnaa waayo naag waa la dullaysanaa diinteedaa laga fidnaynaa iyada karti ma leh waa wax macquululmacnaa ah nin haddii uu yahayna waxay yidhaahdaan fuqahadu hadduu cashiiro meesha ku leeyahay qaraabo xoogaa ilaalinayso qabiil ugu hiilinaysoo kale dadka loo dhiibayana qaraabadiisa ay yihiin heshiisna imaamka uu ku galay meeshaa yacnii qofkii ka yimaado in loo yeelo waa bannaan tahay shuruudahaasay duldhigeen waana sida culimmada shaaficiyadu qabaan ibnulmundirna awsadka uu ku ishaaray ayb haddaanu cashiiro ousa lahayn ee la og yahay ninkaa isaga in diinta laga bixinaayo ma loo bannaynaya mana lagula geli karaba heshiisku baatil oo noqonaa naagtiibao laxugu noqonaa masaladaa marka u fiiri celinta uu celinayana ma isagaa intuu ciidan ku dalbado qabto oo dhulkii gaalada u geynaana maya sidaa ma ahan hadday iyaga soo doontaanoo u bannaynaa waa kaas haddaad qabsan kartaan qabsaduu leeyahay aan idinka celin maayo takhliyadu horta saas waay macnaheedu marka waxaa la yaab leh dad sidooda yacnii yacni heshiis gaala lala galay ma leh gaaladii nin ayaga ka soo islaamay oo loo celinayo ma aha kaagii bay waxay ku leedahay dadkaagii bay waxay ku leeyihiin ikeen sulxulxudaybiya nebiga waa dhiibi jiray tanaa daliilu ahay leeyihiin gaalka loo dhiibaayo qaraabo lama aha wuxuu uga daba ordaya wax kale ma ah waa inuu diinkiisaba ka fidneeyo way xaggee xudaybiya tan maxaa isaga danan war diinku waxay ku roon tahay fahamkii salafka in la ilaaliyan ayb haddii la yidhaahdo yacnii sidaan annagu rabnana waxaan ku camcaminaynaa saan annaga rabno sida kalena waxaan yeelaynaa yani fahamkii salafkan u noqonaynaa yani waxaa weeyaan afatuminuuna bibacdi اlkitaabi watakfuruuna bibacdin oo kale ayb mas'aladaa marka culummadu dawaabidaasay u sameeyeen ninkii rabana kitaabka ibnulmundir awsadka uu feerinaa juska kow iyo tobnaad ibnulmundir culummadii salafkuu ka mid ahaa qisadaa sidii loo fahmay markuu ka hadlayay saasuu yidhi ayb tan maanta taallo ma ahan macnahaas oo kale midda maanta taalo sidaa ma midda kale inaad nin muslin inta weerarto intaasoo qof dagaal inta ku weerarto intaasoo naf lagu waayo aad qabato ood gaalkii u dhiibto saas miyaa takhliya marka saa laftirkeeda yaa sheegay in yani sidaa la yeelo xudaybiya sidaa maa la yeeli jirayna ayb marka wuxuu yidhi xadiidkan marka macaanida lagu xambaaro taasina sidaa ay tahay qaala abu daawuud haadaa marka haddaad fiiriso shuruuda iyo yacni dawaabidda uu taxaya imaamu nawowi minhaajka iyo haddaad isku fiiriso awsadka ibnulmundir yacni tamaaman waxaan arkaya inay isku mid yihiinoo mas'aladaa shaaficiyadu ay ka raaceen sida sawaabka qaala abu daawuud hada kaana fii dalika الzamaan buu ahaa faama alyowma falaa yasluxu maanta waxa uu yidhi ma habboona halkan baabanku dar baabun ay hada kani baabun baab weeyaan alimaamu imaamka yakuunu baynahu wa bayna alcaduwi isaga iyo cadowga dhexdoodu ay ahaanayaan cahdun ballan fayasiiru ilayhi markaa oo u soconaayo baabkan waxaa weeyaan imaamkii iyo daraf kaloo gaaladiibaa heshiis ka dhexeeya inaan la dagaalamin intii sannad ah sannadkii gudaheediibuu cabbaar ciidankiisiibuu tartiib tartiib wuxuu geynayaa marka dhulkoodiibuu ku sii dhowaanayaa intii lagu jiray heshiiska muddada heshiiska inta lagu jiro ma u socon karaa oo ma u bannaan tahay baabku saas qaala xadaanaa xafs bnu cumar annamariy qaala xadaanaa shucbaة can abi اlfayd can sulaym bni caamir rajuli min ximyar qaala kaana bayna mucaawiyata wa bayna aruum mucaawiya ruum cahdun ballan baa u dhexaysay oo dagaalka in la joojiye intii muddo ah wa kaana yasiiru naxwa bilaadihim bilaadooda xaggeeda ayuu u soconaya ayuu tartiib tartiib ciidan ugu kaxaystay wa kaana wuxuu ahaa yasiiru inuu soconayo naxwa bilaadihim bilaadooda intii kaa xaggeeda xataa ida inqada alcahdu cahdigii marku dhammaaday hasaahum waa ku duulay intii ballantii lagu guda jiru sii dhowaaday ballantii markay muddadeedu saas u go'dayba horow ka qabtay marka fa jaa'a rajulu nin baa yimid calaa farasin faras dushiis ah aw amase birdownin faraska waxaa la yidhaha faraska ciraabiga ahee carabta birdownna waa midka cajamiga nin marka faras cajameed wato ayaa yimid wahuwa yaquulu isagoo dhahayo alcahdu wahuwa yaquulu isagoo dhahayo allahu akbar allahu akbar wafaaun laa qadrun wafaaun yajibu calaykum waxaa idinku waajibayo wafaaun oofin laa qadrun qadri idinma bannaana laa yaxilu qadrun dhagar ma bannaana saa buu yidhi fanadaruu way eegeen faidaa camru bnu cabasa wahay saxaabigii faarsala ilayhi mucaawiyatu mucaawiya u cid diray fasa'alahu waa weydiiyey faqaala wuxuu yidhi samictu rasuula اllahi sal ll slam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay man kaana baynahu wa bayna qowmin qofkay isaga iyo dadi u dhaxeeya cahdun ballan oo u dhaxeeyo falaa yashuddu yaanu xirin cuqdatan guntin walaa yaxulluhaa yownan furin walaa yaxulluhaa ma furaayo falaa yashuddu ma xiraayo yacni yaanu xirin cuqdatan guntin walaa yaxulluhaa mana furayo xataa yanqadiya amaduhaa wakhtigeeda intuu ka dhammaado ow amase yanbida ilayhim oo u tuuro ballantoodii calaa sawaa'in si ogaalkeedu isku mid ay u yihiin iyaga iyo asagaba ay si isku mida ay u ogaanayaan farajaca mucaawiyatu mucaawiya meeshaasu ka laabtay marka waxaa laga qaadanaya marka saxaabada waracooda xalaalmeeradkooda waxaa kaloo laga qaadanayaa mucaawiya dadaalkiisa iyo sida uu sunnada iyo nebiga xaggiisa wax uga imaanaya sidau ugu dadaali jiray isagu waxay la ahayd in sidaan la yeeli karo dagaalka keliya in la diidaya laakiin ciidankaaga tartiib un aad usoo siki karto markii loo sheego ciidan xataa inaan lasoo dhaqaajin karin wixiisii o dhan waa cishtayba waa la celiyey waxaa kaloo laga qaadanayaa saxaabadu inay wax isu sheegi jireen ninkanoo kale markuu yidhi warba dhagar lama rabo ha dhagrina oofiya ballamaha sideeda uga soo baxa lama tuhmin ninkan niyadiisa lama tuhmin yani camr bnu cabasa lama tuhmin mana looga hor imaanin aaraa iyo wax iska ra'yi iyo wax iska xamaasad a loogama hor imaanin war waxaan gaalo waayo walba gaalada cagtaan marinayna maxaad ka rabtaa lama dhihin ayb maxaa yeelay ballamada si guud ahaaneedoo laga baxo maxay dhaliyaanna xadiidkii dabaraani wuxuu ahaa qoom cuhuud ay galaan kama baxaan ilaa sullita calayhim caduwuhum cadowgoodaaba lagu salladaaba gaalada markaas gurigaagay kugu imaanaysa waa ka adkaanaysa marka adiga sabab ha iskugu noqonin guuldaro runta marka waxaa weeyaan ay isku sheegi jireen sooma garanin isagana lama tuhminoo lama dhihin gaaladaad la shaqaysaa iyo lama dhihin ayb ama nin waxaa tahay wax xun sheegaayo oo yacnii diin xun dadka u sheegayaa tahay iyana lama dhihin ayb wixii xaq ahaybuu u sheegay mucaawiyana aayar waa aqbalay marka ninkii xaq loo sheego inuu qofka tuhmo maahane ama intaasoo boqolaal naanays iyo boqolaal cay inuu u tolo maahane diintu say qabtay inuu raaco waayo ilaahayna uga cabsado ayb hadduusan ilaahay ka cabsanin wax xun unbaa u dambeeya adduunka iyo aakhirada labadaba ayb farajaca mucaawiyatu mucaawiya markaa wuu soo laabtay ayb wabilahi towfiiq sal اllah slm calaa nabiyina mxamed wcalaa aalihi wsaxbi wslm